Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey wareegga koowaad ee tartanka iskuulada Kismaayo ee deegaanada hoos yimaada. Tartanka ayaa waxaa wareegga koowaad ciyaarayay iskuulka Looba Jubbay iyo iskuulka Daarusalaam, kuwaas oo ay soo bandhigeen ciyaar xiise leh oo ay u soo daabasho tageen. Mas'uuliin ka tirsan Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Guddoomiyaha Ciyaaraha Degmada Kismaayo, arday ka socotay labada iskuul iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka ayaa waxaa ku soo dhammaaday saddex iyo labo oo ay guusha ku raacday iskuulka Looba Jubba. Qaar ka mid ah ciyaartoyda iskuulka Looba Jubba, macallimiinta iyo ardaydii ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida ay ahayd ciyaarta.
maanta dareenkayga lama soo koobi karo Een, ah, maadaama ragga ee maanta nala dhilay aad iyo aad ee ciyaar qurxeen soo bandhigeen laakiin nasiibkaa diiday marka waxaan dhihi lahay een, ah, iskuolkayga mar walbo guul ayaan u rajay maanta ciyaarta meeshaan ka dhacday xamaasadeelada darteed aa u imaaday meeshaan waxaana ka mid ahay macallimiinta oo lagu yarjoogo aad u mahadsan yihiin wiilashada sida wanaagsan ee wax iigu qabteen iskoolkayga inay yihiin een, ardayda arda oo inay guulaysanayaan horaa u ogaay waxaan taageeraa iskuulka loowa jubba oo wacdare ka dhigtay guul soo laabasho leh laba iyo saddex ay ku dhammaatay ayagoo reed qaba laba gool looga hormaray saddex ku bedeleen waxaa leeyahay horumar wacan guul oo guul gobonimo idinkana waa mahadsan Guddoomiyaha ciyaaraha degmada Kismaayo Aadan Dhaqan ayaa wuxuu u mahadceliyey iskuulada sida wanaagsan u ilaaliyay sharciga ciyaarta, isagoona ugu baaqay iskuulada inay u hoggaansamaan sharciga.
waxaan inta ugu mahad celinayaa dhammaan ee, iskuuladii iyo nidaamka ilaaliyey sharciga iyo xeerka u yaallay ee, ururka badda cagta ee jubbaland iyo bahda waxbarashada ilaaliyey aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaa kaloo inta ugu mahad celinaynaa ee, wasaaradda waxbarashada oo aad iyo aad gacan weyn ka qaadanayso ardayga xaqiijinta inuu ardayga iskuul dhigto inuusan dhiganin Een, waan ugu mahad celinaynaa ee, shaqada wanaagsan ay hayaan Een, waxaan inta ugu mahad celinayaa taageerayaasha oo sida ee, xamaasadda leh ee aragtidooda iyo fikirkooda u dhiibanaya waan u mahad celinaynaa insha allah iskuullada waxaan mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba aan ugu baraynaa inaysan ilaaliyaan ee, sharciga iyo xeerka u yaallo ee, ciyaaraha inay ilaaliyaan